Magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle waxaa ka socda dib u dhis lagu sameynayo wadooyinka waaweyn ee magaalada kuwaas oo haatan maraya meel wanaagsan. Aydin Maxamed oo ka mid ah maamulka shirkadda Adeegsan ee dhisaysa wadooyinka magaalada Jowhar ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha dib u dhiska wadooyinka kuwaas oo lagu hagaajinayo sidoo kale bilicda wadooyinka magaalada Jowhar.
shirkadda ku qabsan doonto oo hoolkan inta badan isticmaali doonto inaan annagu naqanaan rajayna insha allah oo haddaba shirar noogu ballansan yihiin oo maalmaha ugu horeeya baan ku qaban doono waxaa kaloo magaalada hoolalka dhinac socda iyagana in wadooyin qurux badan iyo magaalo qurux badan iyo jowhar ka soo baxdo insha allah waxaan shacabka iyo maamulka iyo hadda odayaashii guddiga dib u dhista wadooyinka ka mid ahaa oo wadooyinka nagala shaqaynaya way fadhiyaan urkaa way waa fadhiyaan dhammaantood waa salaamaya waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan dadka guryaha wadooyinka dhinac ka soo galaya iyo wixii lamida in la wacyigeliyo lala hadlo in boorka iyo meeshii la qodo loo dul qaato boorka waxaa ku xigo waddo qurux badan in wax aan loo safrinna lama helo boorka iyo biyaha iyo qiiqada iyo godka laga goodayo iyo waxaas in loo dul qaato maalmo kooban waaye waa waa maalmo tirsan insha allahu tacaala bisha shanaad dhammaadkeeda waxaa waaye wadooyin laamiya oo ifaayo ayaa magaalada jowhar oo biyo- biyo mareenadoodii leh oo buundooyinkoodii leh aa insha allahu tacaala oo meelihii basaska laga raacaya leh oo basistoobyadii leh wax walba leh ha kasoo baxaayo naqshadeedana boorkeeda waxaan ku dejin doonaa mar dhow hadda ee, magaalada bartamaheeda si loo arko waxa soo socdo marka magaalada way noo wada shidmi doontaa Magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa hore waxaa looga bilaabay dhismaha wadooyinka iyagoo haatan maraya heer wanaagsan